halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadaynaa kitaabkii nebiyi xisqeel oo isagu ahaa wadaad inkastoo uusan howshiisii wadaadnimada qaban nebiyi xisqeel wuxuu dadka u warinayaa sidii xaalka uu ahaa intaan la go'aansan in magaalada yeruusaalem la baabi'iyo dadku waxay caabudi jireen shar waliba oo waxay taasuna sababtay in ammaantii rabbiga ay ka tagto macbudka yeruusaalem halkaasoo xaadirnimadii ilaah ay dadka la joogtay waa hore waxaa kaloo dib loo eegayaa taariikhdii dheereed ee dembiyadii israa'iil xukunka ku dhici doona mustaqbalka iyo dib u soo celinta reer banu israa'iil markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay in sidii rabbigu uu yidhiba la baabi'iyey magaaladii tuuros in kastoo ay saddex boqol oo sannadood magaaladu burbursanayd haddana reer tuuros caasimad kale ayay ka dhisteen meel ka baxsan halkii markii hore ay ku taallay magaalada oo ahayd xeebta ha yeeshee waxaa halkaasi ugu tegay al iskandarkii weynaa oo baabi'iyey magaalada mar dambana lama dhisin isla sidii rabbigu uu u waxyooday nebiyi xisqeel kuwa baibalka mucaarada ayaa waxay leeyihiin nebiyi xisqeel wuxuu qoray qisada kadib markii ay dhacday rabbiguna wuxuu ka dhigay in laba goor la burburiyo magaalada si aan marmarsiinyo loo helin oo kolkii ugu dambaysay waxaa magaaladii tuuros baabi'iyey ninka la yidhaahdo al iskandarkii weynaa oo isagu wax badan ka dambeeyey nebi xisqeel oo isku wakhtina ma ayan nooleen labadaasi nin waxaana taasu ay xaqiijisay saxiixnimada hadalladii ilaah ee inoogu qoran kitaabka quduuska ah haddii aad iminka deegaankaasi tagto waxaad arkaysaa waddadii al iskandarkii weynaa uu u sameeyey ee isku xidhaysay jasiiradda iyo magaaladoodii hore ee nebukadnesar uu baabi'iyey waxaanan idiin sheegayaa in waxyigii nebiyi xisqiil ugu dambayntii la wada kaamilay haddii deegaankaas aad soo booqato maanta odhan maysid waxyada rabbiga ee ku qoran kitaabka waa wax la qiyaasay oo liska samaystay sidon weli way dhisan tahay laakiin turos ayaa baaba'day oo ninna iskuma taxallujinin inuu dib u dhiso oo dowladda lubnaan iskuma dayin inay dhisto ilaahna wuxuu leeyahay turos kol dambeeto la dhisi maayo haddaba cid isku taxallujinaysa ma laha inay magaaladaasi dhisto waxaana ugu wacan xukunka iyo amarada ilaah waxaana intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubka lix iyo labaatanaad ee kitaabkii nebiyi xisqeel haatanna waxaannu dhegaystayaal idiin bilaabaynaa cutubka toddoba iyo labaatanaad ee kitaabkii nebiyi xisqeel cutubkan toddoba iyo labaatanaad waxaa ugu horreeya maaddada ku saabsan baroorashadii tuuros marka cutubkan wuxuu ina siinayaa oo inoogu qoran waxyi ku saabsan baaba'a tuuros oo waxaannu arkaynaa in waxyigii cilmiyan la kaamilayo baaba'a tuuros ayaa iminka noqotay markhaati cad oo u taagan saxiixnimada hadallada ilaah tuuros waxay ahayd magaalo weyn wakhtigii nebiyi xisqiil inkastoo nebiyi xisqiil aannu halkaasi gaarin ama uusan weligii booqanin tuuros ayuu haddana u baroor diiqayaa magaalada sida cutubkan aynu ku arki doonno wuxuuna u barooranayaa in magaaladu ay dhici doonto cutubkani waa mid qoomamo leh oo wuxuu nebiyi xisqeel la simayaa tuuros oo ahayd magaaladii imbaradoriyaddii reer foynike sida markab weyn oo badda ku qaraqmay haddaba si kale oo mase looga bixin lahaa magaalada ay leeyihiin badmaaxyadu ma lahan haddaan lala simaynin markab qaraqmay waa tusaale ku habboon in loo isticmaalo rag badmaaxyo ah balse su'aasha iminka bannaanka imaanaysa waxay tahay maxaa keenay in tuuros la baabi'iyo si bal aynu arrinkaasi wax kaga ogaanno ayaa waxaa muhiim ah inaynu isla eegno kitaabkii nebiyi xisqeel cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa saddex ee baalka kun saddex iyo toddobaatan waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo haddana eraygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow haddana tuuros aawadeed baroor kor ugu qayli oo waxaa tuuros ku tidhaahdaa taada badda kadinkeeda ku taal oo ah meesha ay gasiirado badan dadkoodu ka baayac mushtaraan sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay tuurasay waxaad istiri anigu waxaan leeyahay qurux kaamil ah maxaa haddaba tuuros balaayada u keenay waxaa dhibaatida u keenay isla dembigii reer edom taasoo magaaladoodii dhagaxda dushooda laga sameeyey ku dhacday oo rabbiguna wuxuu leeyahay waxaad istiri anigu waxaan leeyahay qurux kaamil ah waxaa haddaba caasimadaha inay baaba'aan keenay waxa weeye kibirkooda iyo hodantinimada badan ee magaalada soo gasha waxaa cutubkani uu ka hadlayaa sidii magaalada tuuros ay u weyneed iyo sidii boqortooyadeedaba ay u xoog badnayd waa boqortooyadii reer foynike ah waxay boqortooyadu ka soo bilaabatay qubrus ama saybras oo macnuhu uu yahay sidaannu horay idinku soo sheegnay koober oo soomaali badan ay garanayso inuu ku badnaa zambiya waxaanay boqortooyadu is-haysatay ilaa iyo tarshiish oo ah magaaladii nebi yoonis uu kula hadlay dad aan yuhuud ahayn inkastoo markii hore uu ka dhega adeegay inuu halkaasi tago markii uu diidayna waxaa liqay nibiri weyn oo markii nibirigii uu soo tufay wuxuu arkay isagoo jooga magaalada tarshiish weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal cutubka toddoba iyo labaatanaad oo aynu idiin dulmarayno waxaanan iminka hoos ugu soo dhaadhacaynaa cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan doonyaha tarshiish ayaa shixnaddaada qaadi jiray oo adigu waad buuxsantay oo badda dhexdeeda ayaad aad ugu sharaf badnayd tuuros waxay ahayd magaalo baayac mushtari oo nimanka gidisleyda ahi waxay ka imaanayeen meel waliba oo ka tirsanayd dunidii ilbaxa ahayd ee waagaasi oo waxay keeni jireen magaalada badeecado kala duwan weliba badeecadaha ay doonayaanna waxay ka sii qaadan jireen magaalada waxaanay masaal u tahay magaalada baabiloon ee mustaqbalka noqon doonta xarunta baayac mushtariga diinta iyo siyaasadda waxay noqon doontaa caasimadda kan masiixa mucaarada kitaabka muujintii oo sawir ka bixinaya magaalada tuuros oo u taagan magaalada baabiloon ee mustaqbalka taasoo gidislaydu ay keeni doonaan dahab luul dheeman uunike iyo dhar kala duwan waxaana kitaabka muujintii cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha laba iyo toban ilaa afar iyo toban uu leeyahay sida tan soo socota shixnaddaas oo ah dahab iyo lacag iyo dhagaxyo qaali ah iyo luul iyo dhar wanaagsan iyo dhar guduudan iyo xariir iyo dhar cas iyo alwaax kasta oo tu'inos ah iyo weel kasta oo foolmaroodi laga sameeyey iyo weel kasta oo alwaax qaali ah laga sameeyey iyo kuwo laga sameeyey naxaas iyo bir iyo marmar iyo qorfe iyo xawaash iyo uunsi iyo barfuun iyo foox iyo kamri iyo saliid iyo bur wanaagsan iyo sarreen iyo lo iyo ido iyo fardo iyo gaari fardood iyo addoommo iyo nafaha dadka oo midhihii naftaadu ay damacday waa kaa tageen oo waxyaalihii fiicnaa oo dhaldhalaalayay oo dhammuna waa kaa baaba'een oo mar dambana lama heli doono waxaa magaaladaasi xitaa ay shabbahaysaa london baris roma new york los angeles californiya iyo weliba muqdisho waxaad magaalooyinkaasi ka soo iibsan kartaa wax waliba ee aad doonayso waxaanan iminka ku jirnaa qarni hantigoosad ah oo dadku ay lacag un ka fakarayaan isla sidii maalmihii tuuros tuuros haddaba waxay ahayd sida markab weyn oo waxaa markabka saaran wax waliba ee dadku ay u baahan yihiin welibana ma jiraan faakihaysi ka maqan kuwa maraakiibta dalxiiska ee dunida raaca maanta waxaase ayaan darro noqotay in farxaddii magaaladu ay soo dhammaatay oo magaaladiina la burburiyey welibana waa ayaan darro in magaalooyinka dunida oo dhaniba ay sidaasi u soo dhacayaan oo aanay xajin karin khayrka iyo barakada ay heleen intii wixii ilaah nagu mannadaystay aannu ku shukrin lahayn ayaannu bilaabaynaa inaannu ka dadaqanno waxyaabo aan faa'iido inoo lahayn oo dhib inagu kordhinaya haddaba markii kitaabka quduuska ah aad akhrisato ayaad arkaysaa in ay tahay inaynu aad iyo aad nasadayada u xukumayno markii aynu lacag helno haddii kale lacagta ayaa inala tegaysa waxaanay inala noqonaysaa inaynan u baahnayn inaan cid kale sharafno ama qiimayno waxaanan noqonaynaa keli cune waxaaba ka sii daran ilaah baynu iloobaynaa oo waxay inala noqonaysaa in nasadda uu jidhkayaga geliyey ee uu inagu dhaqaajiyo sida inaynu inagu leennahay haddaba markii aayado aad ka deliishato kutubbada qaar oo aad laba iyo saddex qof gacanta wax u geliso iyadoo weliba lagu arkayo si lagu faaniyo aawadeed oo aad catar ku subkato muraayad yarina ay jaabka kugu jirto oo shallana jaabka kale ay kugu jirto oo aad had iyo goorba garka ku mashquulsan tahay ayaa taasu ay u dhigmaysaa sida inaad tahay nin iscajabiyey oo ahlutaqwo ah dadka hortiisa taasina ceeb iyo fashaxaar ayay ku dambaynaysaa waana sidii ay samayn jireen reer tuuros iyo weliba sida kuwo badan oo dadka yaga ahiba ay sameeyaan maanta waxaa dadku ay wakhtigan luminayaan fursadihii ilaah uu siiyey ee ahayd inay isaga ruuxa iyo runta ku caabudaan haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi xisqeel cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda laba iyo soddonaad ayaa waxaa qorniinka uu leeyahay sida tan oo intay ooyayaan ayay baroor ku qaadi doonaan oo waxay ku barooran doonaan iyagoo leh tuuroosta badda dhexdeeda ku baaba'day bal magaaladee baa la mid ah tuuros waa magaalo la mid ah sida markab shiiday ama degay ama ku qaraqmay badda haddaan hoos u yara daadegno ayaannu iminkana eegaynaa dhegaystayaal baalka kun afar iyo toddobaatan ee axdigii hore cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda afar iyo soddonaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan wakhtigii badaha lagugu jebiyey biyaha moolka dheer dhexdooda ayaa baayac mushtarigaagii iyo guutadaadii oo dhammuba kugu wada dhex baabi'iyeen sidaannu haddaba waxyigaa ka garan karno markabkaas waxaa wada liqay biyaha badda oo iyaguna badday ku dhammaan doonaan haddaan soo koobno cutubkan ayaannu iminkana eegaynaa cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda lix iyo soddonaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo baayac mushtariyaasha dadka ku dhex jira way kugu fooryaan oo cabsibaad noqotay oo weligaana mar dambe ma ajiri doontid maadaama reer tuuros ay baabi'i doonaan ayaan la arki doonin qosol iyo farax oo dadka aan reer tuuros ahayn ayaa odhan doona bal eega kuwaasu waa kuwii xoogga badnaa oo welibana baayac mushtariga maamuli jiray haddaba waxaa iminka jiri kara magaalo lagu sami karo magaaladaas oo la odhan karo war miyaanay magaaladaasu iminka sii baabi'ayn ilaah baa iminka leh tuuros way baabi'i doontaa oo soomana kici doonta weligeed waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii toddoba iyo labaatanaad ee kitaabkii nebiyi xisqeel oo gebigiisba ka hadlayey baaba'a magaalada tuuros oo iyadu hooyo u ahayd caasimado badan oo ilbax ahaa waagaas oo ay ugu horraysay sidoon waxaanan iminka idiin bilaabaynaa cutubka siddeed iyo labaatanaad ee kitaabkii nebiyi xisqeel dhegaystayaal waxaannu iminka eegaynaa maaddada ku saabsan xukunkii lagu soo rogay amiirkii tuuros cutubkan siddeed iyo labaatanaad ayaannu ku arkaynaa xukun ku dhacaya amiirka iyo boqorka tuuros iyo sidoon waxyigan wuu ka sii shisheeyaa amiirkaas isaga ah oo wuxuu u taagan yahay amiirka dunida oo ah shayddaanka haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal barnaamijkan ayaannu eegaynaa baalka kun shan iyo toddobaatan ee axdigii hore kitaabkii iyo xisqeel cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qorninka uu leeyahay sida tan soo socota oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow amiirka tuuros waxaad ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay qalbigaagu kor buu isu qaaday oo waxaa tidhi anigu ilaah baan ahay oo badaha dhexdooda ayaan kursigii ilaah ku dul fadhiyaa laakiinse waxaad tahay bini'aadmi oo ilaah ma tihid inkastoo aad qalbigaagii qalbigii ilaah oo kale ka dhigtay mar kale hadalladii rabbiga ayaa waxay u imaanayaan nebiyi xisqeel oo markan waxaa halkan inoogu qoran laba farriin ah waxaana weeye tan koowaad oo ah amiirka tuuros oo isaga u taagan shayddaanka kan baayac mushtariga khiyaanada ku shaqeeya ee dunidan maamula waa shayddaanka waxaad garanaysaan dhegaystayaal in markii sayidka la jarribayey in shayddaanku uu ku yidhi dunida oo dhan qaado laakiin aniga mar un icaabud hase yeeshee sayid ciise masiix wuu diiday waxaa haddii aan idin xusuusiyo qidcadaasu ay ku qoran tahay injiilka sida luukas uu u qoray cutubka afaraad aayadaha shan ilaa toddobo waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota ciise baa u jawaabay oo ku yidhi waa qoran tahay dadku waa inaannu kibis oo keliya ku noolaan oo markuu kor u kaxeeyey wuxuu wakhti yar ku tusay qurumaha dunida oo dhan markaasaa ibliisku wuxuu ku yidhi amarkan oo dhan waan ku siinayaa iyo ammaantoodaba waayo waa lay siiyey oo kii aan doonayo ayaan siiyaa haddaba haddaad hortayda i caabudid kulli adaa lahaan doona haddaba sayidku wuxuu diiday waxyaabihii shayddaanku uu u ballanqaaday taasuna kama dhigna inaannu sayidku aqoonsan in shayddaanku uu leeyahay dunida laakiin sayidku uu garanayay in shayddaanku u xukumo boqortiyooyinka dunida hase yeeshee dhammaadka dunida masiixa ayaa qabsan doona dunida maanta shayddaanku weli waa amiirka xoogagga hawada waana kan awoodaha boqortiyooyinka dunida ka dambeeya inkastoo ay inagu adag tahay inaan taasi aqbalno waxaana aayadaha kow ilaa labo laynoogu sheegayaa ninkan amiirka reer tuuros ah oo isagu matalaya ama u taagan shayddaanka haddaba dadku laba qof bay hoos imaanayaan mid waa kan masiixa mucaarada kan kalena waa ciise masiix dadkuna labadaasi koox ayay u kala baxayaan ama la kala safanayaan waxaana kan masiixa mucaarada lagu yaqaannaa inuu sheegto ilaahnimo sida amiirka reer tuurosba haatan qalbiga uu iska yidhi waxaana lagu leeyahay iyadoo dembigiisii lagu qirayo waxaad isku tidhi anigu ilaah baan ahay oo badaha dhexdooda ayaa kursigii ilaah ku dul fadhiyaa haddaba kan masiixa mucaarada wuxuu isku odhan doonaa oo aan afkiisa laga waayaynin anigu ilaah baan ahay rasuul bawlos oo kan masiixa mucaarada wax ka sii sheegaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer tesalonika cutubka labaad aayadda afraad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan kan ka geysta ah oo iska sarraysiiya wax alla waxa ilaah la yidhaahdo oo dhan iyo waxa la caabudo oo dhan oo sidaasuu u dhex fadhiistaa macbudka ilaah isagoo qudhiisu ilaah iska dhigaya waxyiga nebiya xisqeelna wuxuu leeyahay waxaad isku tidhi anigu ilaah baan ahay oo badaha dhexdooda ayaan kursigii ilaah ku dul fadhiyaa ilaah baase isaga ku leh iyadoo loo xaqiijinayo aadaminimadiisa iyo itaaldarradiisa iyo sharnimadiisa sida tan laakiin waxaad tahay bini'aadmi oo ilaah ma tihid inkastoo aad qalbigaagii qalbigii ilaah oo kale ka dhigtay haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkan ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii nebiya xisqeel cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda saddexaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan bal eeg adigu xataa daniyel waad ka sii xigmad badan tahay oo wax qarsoodi ah oo lagaa qarin karaana innaba ma jiraan mar kale ayaa nebiya xisqeel uu soo xiganaya daniyel yoxisqeel iyo daniyel ayaa sida aad xusuusato isku qarni ahaa oo ninkan dhallinyarada ah ee yexisqeel ah xushmad weyn ayuu u hayey nebi daniyel oo isagu ahaa ra'iisul wasaaraha boqorka baabiloon oo welibana ilaah aad u jeclaa oo runta rabbiguna ku dhegganaa markiise labadooda laysku barbardhigo ayaad mooddaa in yexisqeel howshiisu ay culus tahay waayo wuxuu wacdinayaa kuwii maxaabiisnimada lagu keenay dalka baabiloon inkastoo nebi daniyeel laftigiisu ilaah uu u shaqeeyey oo uu u bareeray in libaaxyo god loogu geliyo si ay u cunaan ayaa haddana howsha nebiya xisqeel ay tahay mid maalin waliba taagnayd welibana wuxuu soo xiganayaa nebi daniyeel oo wuxuu leeyahay waa nin xikmad badan inkastoo boqorka tuuros ama amiirka tuuros uu ahaa nin xikmaddiisu ay dhaafsiisan tahay xitaa nebi daniyel sida nebigu uu leeyahay haddaba amiirka tuuros wuxuu u taagan yahay kan masiixa mucaarada waxaanan u malaynayaa in kan masiixa mucaarada uu ka imaan doono quruumaha kale ee dunida maadaama kan masiixa mucaarada uu yahay hoggaamiye siyaasadeed wuxuu ka soo dhex bixi doonaa qaramada dunida hoggaamiye diimeedyadii wakhtigaasi waxay xitaa hoggaamiyaal ka ahaayeen siyaasadda isla sidii nebi daniyeel iyo weliba nebi yuusuf ay hoggaamiyaal ugu kala ahaayeen baabiloon iyo masar haatanna aynu dhegaystayaal idin dhegaysinno xukunka boqorka ama amiirka tuuros la saarayo waxaanan ka eegaynaa umuurtan baalka kun shan iyo toddobaatan ee axdigii hore cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaana qorninka uu leeyahay sida tan oo haddana eraygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow boqorka tuuros baroor u qaad oo waxaad isaga ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay adigu waxaad ahayd dhammaystirkii kaamilnimada oo waxaa kaa buuxday xikmad quruxdaaduna kaamil bay ahayd nebi xisqeel dooni maayo in dadkii uu la hadlayey ay iloobaan in uu iyaga kala hadlayo hadalladii rabbiga waayo farriinta xagga rabbiga ayay uga timid waxaana iminka lagala hadlayaa amiirkan baroorashada boqortooyadiisa oo welibana xukuumaduhu siday iminka yihiinba way isbeddelaan oo xukuumadiba tan kale ayay hagardaamo iyo sirqool u dhigtaa waxaana ugu wacan in iyaga oo dhaniba ay ku socdaan talada iyo qorshaha shayddaanka ee ku dhisan beenta iyo khiyaanada shayddaanku waa axadka ugu xigmadda badan wixii ilaah u abuuray dadka qaarkii baa shayddaanka u sawira si fool xun oo waxay u yeelaan geeso iyo qoobab iyo lagu fool xun haddaba waa fikrad qaldan oo ka soo jeeda caadooyinka giriigta oo iyagu wax waliba sawiri jiray wakhti hore inta kore bini'aadan bay ka dhigi jireen inta hoosena waxay ku masaali jireen xayawaan iyagoo weliba qoobab kuwa ariga oo kale ah u yeelaya habeenka xiga ayaannu dhegaystayaal horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkan waxaanan filayaa inaad si weyn uga bogateen cashirkan oo welibana aad garateen in wax waliba ee ilaah uu sii sheego ay u dhacaan sida uu ugu tala galay ee uu goostay waa hore
jannadiisii buu ku jire annagou noo jiir damqaado jaaxiimow naga joojiye irxamow noo naxariiso dhiiggiisii ayuu noo dadsho dembigayna loo daldaalo dushiisa ayuu ku qaadee irxamow noo naxariiso towreedii hore madkuurine walturxan bacshootu sarreeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye urbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin